bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan wax yar ka soo qaadanay kitaabu zakaa oo aan soo marnay azakaa inay tahay luqatan annamaa waziyaada wa sharcan culamada qaar waxay ku tacriifiyeen altacabud lilaahi caza wajala biikhraaji biikhraaji juzءi waajibin fi maali mucayanin fii maalin mucayanin lidaa'ifatin makhsuusa altacabud lilahi caza wajal biikhraaji juzءi waajibin fii maalin mucayanin lidaa'ifatin makhsuusa in ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo oo loogu dhowaado bixin jus iyo qeyb waajiba lagana bixinayo maal mucayana hanti oo dhan ma aha waa maal mucayana uu sharcigu cayimay waxaana la siinayaa lidaa'ifatin makhsuusa daa'ifo iyo koox gaar ah oo dadkoo dhan lama siiyo sakada waa noo imaan doontaa dadka iskale sakada sharcigu waajibiyey in la siiyo ilaahay subxaana wa tacaalana uu qur-aanka ku sheegay waa sideed sanfi taa waxaa la yidhaahdaa azakaa sharcan xagga sharciga waa tacriifu zakaa zakaduna waa axadu arkaani اlislaam arkaanta islaamka mid ka mida wey waana waajib min waajibaati اddiin aayado fara badan oo ku jira fi lqur'aani اlkariim allah subxaanaه wa tacaala wuxuu amray zakada iyo in la bixiyo zakada culimmaduna waxay isku khilaafeen goormaa zakada la farad yeelay ma waxaa la farad yeelay qabla اlhijra mase waxaa la farad yeelay bacda اlhijra waxaa jira aayaad ka mida min alqur'aani alkariim oo kusoo degay fii maka almukarama qabla alhijra zakadana lagu sheegay culammada qaar waxay yidhaahdeen zakada waxaa la farad yeelay hijrada ka hor aayaadkaasaa tusinaya qaarna waxay yidhahdeen zakada waxaa la farad yeelay bacda alhijra markuu nebigu sala allahu calayh wasalama uu u soo hijrooday magaalada madiine kadib sida sawaabkaana waxa waaye zakada waxaa la farad yeelay min xaysu اljumla qabla اlhijra laakiin waxaa la faahfaahiyey oo axkaamteeda iyo tafaasiisheeda la sheegay bacda اlhijra markuu nebiga calayh isalaatu wasalaam uu usoo wareegay magaalada madiina sidaasaa culamada qaar ku jamciyeen labada qowl sakadana waa hanti laga qaadayo dadka wax haysta laguna bixinayo dadka aan waxba haysan nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu diray mucaad radia allahu canhu ila alyaman waxyaabuhu amray waxaa ka mid ah haddii wuxuu yidhi salaadda ay kugu ateecaan fa akhbirhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaad u sheegtaa in ilaahay uu ku farad yeelay sadaqo laga qaadayo aqniyadooda iyo kuwooda hantyani hantida haysta oo maalqabeennada ah lagula celinayo fuqaradooda iyo kuwooda aan waxba haysan faturaddu calaa fuqaraa'ihim sheikhu raximahullah wuxuu noo sheegay oon soo qaadannay zakadu inay shan shay ku waajibayso almawaashi waalahmaan والزuruuع والhimaar وacuruud الtijaara guud ahaan شhantaas ayaa zakadu ku waajibtaa buuyi almawaashi waa sii faahfaahiyo wuxuu yidhaahdaa waa saddexda nooc ee nicmooleyda alibl والbaqr والghanam wuxuuna sheegay lix shardi inay zakadu kula waajibayso xoolahaasi shardiga koowaad wuxuu yidhi alislaam shardiga labaad waa alxuriya maxaa ku baxaya alxuriya alcabdi baa ku baxaya waalmilku taam iyo lahaansho dhammaystiran oo hantida adiga aada leedahay oo aad aad ka sakaynayso wanisaabu iyo nisaabka nisaab waa soo marnay waxa loola jeedo oo waa qadarka xadidan ee hantidu hadday gaarto sakadu ku waajibayso qadarkaasna waxyaabaha sakadu ay ku waajibayso waa ku kala duwan yihiin xoolaha laftirkooda waa ku kala duwan yihiin geelu nisaabuu leeyahay hadduu gaaro sako ku waajibayso ariguna nisaabuu leeyahay lo-duna nisaabay leedahay walxawlu xawlka muxuu ula jeedaa in sanad ka soo wareego wasawmu asawm waa maxay xoolaha waa in la soofinayo la raacayo sanadka dhammaantii ama sanadka qaalibkiisa waa sanadka dhammaantii ama sanadka qaalibkii haddii xawlkii asoo soo dhow oo sanadkii dhammaan raba oo xoolahaasi sanadku inuu ku soo wareegay wax yar ay uga dhiman yihiin ay wax ka nuqsaamaan nuqsaan kadibna haddana uu nisaabku dhammaystirmo xawlkii ma soo bilaabmaya mase meeshiibaa uun laga sii wadaya oo laga bixinayaa xawlka waa soo bilaabmaya haddii nuqsaan nisaabku galo kadibna nisaabku uu buuxsamo min jadiiduu ka soo bilaabmaya waa in haddana sanad soo wareego nisaabka uu buuxo sanadkaas waa inuu nisaabka buuxo muddadaa sanadka ah culamada qaara waxay yidhahdeen waxaa jira dad u xeeladaysta xaw yacni wareegga sanadka oo waxay samaynayaan hantidoodii markuu nisaabkii gaaro sanadkiina uu ku soo dhow yahay ama wax yar uga dhiman yihiin ayuu wuxuu u hibaynayaa hantidiisa qayb ka mid ah xaaskiisa u hibaynaya markii sanadku uu dhaafana waa ka soo ceshanaya oo dib u soo ceshanaya si uusan zako u bixin waa calaa madhab alxanafiya oo xanafiyada waxay qabaan hibada in la soo celi karo laakiin sida saxiixa hibada ma la soo celinaya hibada waxa laga soo celin karayaa waaye caruurtaadaa ka soo ceshan kartaa waa waalidka wuxuu waladkiisa u hibay unbuu soo celi karaa laakiin xaaskiisa inuu ka soo celiyo sax maaha qoladaani waxay u xeeladaysanayaan waa calaa madhab alxanafiya way siinaya waana soo ceshanaya waxay sheegeen culammada qaarkood in arrintaasi aysan uga dhacaynin zakada zakada mar walba waa laga qaadayaa bay yidhahdeen bal tacsiirna waa loo reecinaya bay yidhahdeen qof zakadiidou qofkaasi la mid yahay waa khaa'in waa qof u xeeladaysanaya in hantida muslimiinta ah hantida masaakiinta uu sidaa ku haysto maxaa yeele waa xaqulmasaakiin wax laga rabo iyo zakada laga qaadayo sanadku marku inuu soo wareego adoon u xeeladaysanaynin sanadku uu sidaa ku dhammaado waa shardi shardigaas haddii la waayo ayadoon wax xeelada jirin mashruudkii waa la weynayaa oo ah sakada inay ku waajibto kadib wuxuu ka hadlay alatmaan oo nooca labaad oo lacagaha yacni sakada laga bixinayo alatmaanna labuu ku sheegay addahabu waalfida hadda maxaa soo gelaya wamaa yaquumu maqaamahuma wixii booskooda istaagaya ee lacagaha hadda la isticmaalo ah waxayna wadaagaan athamaniya oo cillada lacagnimaday wadaagaan lacagay ahaayeen zamanka haddana beddelkooda waxaa taagan lacagahan awraaqda ah ee la isticmaalo dahabka iyo fidada sakadu waxay kula waajibaysaa shan shardi ayuu sheegay lixdii uu ku soo sheegay xoolaha maxaa laga reebay asawm keliya laga reebay inta kale waa wadaagaan qaala raximah llah waama zuruuc فتجب الزكاة فيها بثلاث شرائط أما الزروع الزروع وجمع زرع وأنا وحيابها الله بيره فتجب الزكاة فيها زكاة وكج واجب يسابه بثلاث شرائط صدح شرط أن يكون واجب يسابه أن يكون إنه النقض مما يزرعه الآدميون وحا آدميون أي بيران إنه يهوى شرطي وأن يكون إنه يهي قوتا قوت مدخرا لكيديه inuu yahay quud waxaa ku baxaya waxaan quud ahayn quud waa wixii la cunee طacaam u ah dadka markaa jooga iyo beledkaasi wixii cunno u ahaa waxa la ihahdaa quud mudakharan la kaydiyo idikhaarna waa shardi kale wa an yakuuna nisaab nisaaban iyo inuu nisaab yahay nisaabka waa midkaan soo marnay waa inuu qadar ka gaaro wa huwa nisaabka zuruucda khamsatu awsuqin waa shan wusqi laa qishra calayha oo aan qolof lahayn qishri qolof shan yacni wisqi oo aan qolof lahayn oo qishri aan wadan ayaa loola jeedaa buuli intaa markii la helo waxaa waajibaya zuruucda waxaa ku waajibaya zako shardiga koowaad wuxuu ku sheegay mima yasrachu اlaaadamiyuun maxaa ku baxaya waxaysan bani aadam beerinaa ku baxaya oo iska soo baxa oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa ugu nicmeeya ayadoon wax shaqaa la gelin kuwaasi kuma jiraan laakiin waa inuu ka mid yahay waxyaabaha bani aadamku ee beeraan kan labaad ama shardiga labaad waa inuu quud yahay waxaan quud ahaynaa ku baxaya sida fawaakihda khudaarta iyo waxyaabaha la midka ah quud lama yidhaahdo quudka waa raashinka iddikhaarna waa raaciyo wuxuu yidhahda waa inuu yahay muddakharan mid la kaydiyo waa inuu yahay waa in la kaydiyo haddii la kaydiyana uusan fasaad ku imaanayn iyo isbeddel arrintan wax walboo quud ah oo la kaydiyo oo raashinada ka mida in zake lagu leeyahay waa arrin yacni culammada qaar ay qabaan waana madhabu shaaficiya bacdu alculamaa waxay raaciyeen iyo inuu yahay wax la beego wa an yakuuna makiilan waa inuu yahay mid la beegaayo haddii aan la beegin waxay yidhaahdeen zaka ku waajibi mayso culammada qaarna waxayba qabaan raashin oo dhan iyo wax la cunoo dhan inay zaka ku waajibayso xataa khudaarta inay zakadu waajib ku tahay oo khudaarta la isticmaalo sida mooska iyo qaraha iyo wixii la mid o dhan waxay leeyiin zaka laga rabaa qowl kale oo waxaa jira dhahaya waxyaabaha la cunee raashinka ah afar keliyii zakadu ku waajibaysaa wixii ka soo harana zaka lagama rabo afartaasuna waxaa waaye alxinطة والshaciir والzabiib والtamr wixii afartaa ka soo hara waxay leeyihiin laa zakaata fiiha wax zakaa laguma lahan ama ha la kaydiyo ama ha la beego ama ha la quuto afartaa wixii ka soo hara waxay yidhahdeen zake ma laha zake laguma lahan culummada sidaa dhahaysa waxay deliishanayaan xadiid mucaadi bni jabal radi allahu canh nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu mucaad u diray ila alyaman asiga iyo saxaabi kale wuxuu ku yidhi laa ta'khud asadaqa ilaa min arbacati asnaaf zakada ha qaadin oo sadaqada ha ka qaadin ilaa afar sinfi mooyaane alxinta wاshaciir wاzabiib wاtamr afartaasuu nebigu sheegay calayh salaatu wasalaam wixii afartaa ka soo hara wuxuu yidhahda zakaha ka qaadin xadiidkaasi wuxuu yidhaahday alimaam ibnu cuthaymiin raximah اllah fi sharxi اlmumtic low saxa hada اlxadiid lakaana faasila fi اnnisaac hadduu xadiidkan sugnaan lahaa wuxuu yidhi wuxuu noqon lahaa mid kala gooya dooda dooda arrintan ka taagan xadiidkaanaba kala gooy lahaa buu yidhi hadduu xadiidkaani sugan yahay ama saxiix uu noqon lahaa laakiin huwa xadiidun daciif laakiin wuxuu yidhi waa xadiid daciifa hadalka ibnu cuthaymiin raximah llah uu leeyahay xadiidkaas waa xadiid daciifa laguma waafaqin xadiidka sida saxiixa waa saxiix waana uu saxiixiyey alimaamu alalbani raximah llah fi tamaam اlminna wuxuuna sheegay xadiidku inuu yahay xadiid nebiga ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam laakiin hadduu xadiidka sugan yahay muxuu yidhi ibnu cuthaymiin dooda asaa goyn lahaa soo maaha xadiidkana waa sugan yahay idan asaa dooda gooyey xadiidka asaa dooda jaray arrintaan ku saabsan raashinada iyo waxyaabaha la cuno afartaasi wixii ka soo hara wax zakaa laguma laha laa taakhud sadaqa ilaa min arbaca waa nas sadaqa ha qaadina ilaa afar mooyaane afartaasoo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wixii afartaa ka soo hara oo ka mida min almadcuumaat waxyaabaha la cuno ama ha la kaydiyo ama ha la beego wax zaka ah laguma laha qowlkaasaana sawaaba culimo fara badanna ay qabaan inkastoo culimmada qaar ay qabaan aqwaasha hore oo qaar ay leeyihiin waa wax walboo la kaydiyo qaar ay leeyihiin wax walboo la beego aaday iskugu khilaafsan yihiin laakiin xadiidkaas qolada qaadatay ayaa sawaab ku taagan maadaama xadiidka nebiga uu ka sugan yahay calayh salaatu wasalaam rasuulkana uu amray afartaa wax ka soo hara inaan waxba laga qaadin nisaabka ay gaarayaan waa inuu gaaro shan wusqi khamsatu awsuq al awsuq waa jamcu wusq awsuq waa jamc mufradkuna waa alwusqu wusqiguna waa situuna saacan waa lixdan saac oo saacii nebiga calayhi salaatu wasalaam halkii saacna waa maxay waa arbacatu amdaad waa afar jeer wixii labada sacab lagu qaado afar jeer qof gacmihiisa ama calaa calihiisu ay dhexdhexaad yihiin oo aadna aysan u waaweynayn aadna aysan u yaryarayn wuxuu afar jeer qaado waxaa la yidhahdaa saac lixdan saac waa hal wusqi shan wusqi meeqa saacay noqonayaan waa saddex boqol oo saac we shanta wusqi waa saddex boqol oo saac halka wusqi waa lixdan saddex boqoloo saac markuu raashinku gaaro afarta sinfi ee lasoo sheegay ee xadiidka ku sugan mid ka midana uu yahay sanadna uu ku soo wareego yani sanad wareegiisaasi waa markii la gurto waay raashinku kama mid aha waxyaabaha nisaabka loo shardiyo yani waxyaabaha loo shardiyo xawalaan alxawl laakiin raashinka waktiga zakada laga bixinaayo waa waktiga la guranaayo wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi yowma xasaadihi waa maalinka gurashada xaqiisa bixiya yowma xasaadihi maalinka gurashada maalinkaad guranaysaan macna waama imaaru amaa imaarta buu yidhi fatajibu zakaatu aimaar hadduu azuruuc sheegay aimaar muxuu ula jeedaa waa laba nooc un keliya asaa sheegaya fatajibu zakaatu fii shay-ayni minhaa zakadu waxay ku waajibaysaa fii shay-ayni laba shay oo minhaa imaartii ka mida mirihii amaratu nakhli wa amaratu lkarmi miraha timirta geetimireedka mirihiisa waa timirtii wa amaratu lkarmi iyo cinabka mirihiisa waa cinabkii alkarm waa alcinab labadaas ayaa xagga timaarta zakadu ku waajibaysaa amaratu naqli waa macruuf zakadu waa ku waajibaysaa amaratu lkarmi khilaafaa ka taagan culamada qaar waxay leeyihiin laa zakaata fi lcinab cinabku wax zakaa laguma lahan maxaa yeelay min alfawaakih uu ka mid yahay waa sida qaraha iyo cambaha iyo waxyaabahaasuu la mid yahay bay yihahdeen fawaakihda uu ka mid yahay cinabku saas darteed wax zakaa laguma lahan laakiin sida saxiixa ah waa sida sheikhu sheegay raximahullah zakaa lagu leeyaho zakaa laga rabaa waxay culammadu isku khilaafeen qolada qabta in zake laga rabo sidee zakadiisa loo bixinaya qaar waxay yidhaahdeen cinab ahaanaa loo bixinaya cinabka laftirkiisaa zaka ahaan loo bixinaya culamada qaarna waxay yidhaahdeen maye zabiibaa laga bixinayaa cinabkaa la fiirinayaa waa la qiyaasayaa zabiibkaa lagu qiyaasayaa kadibna qadar u dhigmata hadduu cinabkaasi zabiib noqon lahaa intuu la ekaan lahaa ayaa laga bixinaya waxa la yidhahda alkhars ayaa jira waxaa u daliila arrinkaasi xadiid cataab ibnu usayd radi allahu canh oo ku jira fii sunani abi daawuud waana xadiid saxiixa qaala wuxuu yidhi amara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an yukhrasa alcinabu kamaa yukhrasu nahlu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray an yukhrasa alcinabu cinabka in la qiyaaso oo la qadaro kamaa yukhrasu nakhlu sida timirta loo qadarayo kharsiga waxaa la yidhahdaa waa taqdiir waa qadarid waay oo waxaa loola jeedaa timirtoo geedka ku taalla oo weli aan la soo gurin ama cinabkii oo geedka yani ruabkii oo geedka ku yaalla geetimareedkii oo weli aan la soo gurin ayaa waxaa la qiyaasayaa hadduu timir noqdo inta kiilow noqon karo weli ma gaarin timirnimad inuu timir noqdo waa ruab ruabka waa timirta nooc ka mida laakiin aan aada u bislaan oo timirnimo aanmyani timir aan gaarin rasmi inay noqoto intuu geedka ku yaallaa la qiyaasayaa waxaa la leeyahay ruabkaani hadduu timir noqdo meeqo kiilo u dhigmi karaa maalan laantaan inta saaran dad waxaa jira arrinkaa ku takhasusaa jiro macrifo u leh waa qiyaasaya wuxuu leeyahy markii lasoo guro laba kiilay noqonaysaa ama wuxuu leeyahay saddex kiilay noqonaysaa saasaa kharsi la yidhaha waa taqdiir cinabka asagoo geedka ku yaalla ayaa waxaa la leeyahay laantan maalan inta cinab ee ku taalla haddii la qallajiyo oo ay zabiib noqoto meeqo kiilay noqon kartaa hadduu sii qiyaasayaa wuxuu leeyahay cinabka geedkan ku yaalla markii la qallajiyu zabiib noqdo intaasuu kiilu noqonaya taqdiirkaas ayaa lagu dhisayaa markaasaa zabiib la bixinaya zakadii looga bixinaya waa la fahmaa umalaynaa cinabkii oo geedka ku yaalla ayaa zakadiisa la bixinaya iyadoo lagu qadaraya ama loo bedelayo zabiib sida rutabka saaran geed timireedka loo qadaraya markuu timir noqdo intuu noqon karo zakadana sidaa looga bixinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy marka ama wuxuu amray an yukhrasa alcinabu cinabka in la qadaro kharsiga waa taqdiir kamaa yukhrasu nakhlu sida geed timireedka timirta saaran loo qadaro wa tu'khadu zakaatuhu zakadiisana la qaato zabiiban ayadoo zabiiba zakada zabiib ahaana loo bixinaya kamaa tu'khadu sadaqatu nakhli sida sadaqada geedtimireedka loo qaadayo tamran ayadoo timira geedtimireedka timirti saarnayd oo aan weli bislaan ayaa waxaa laga sii bixinayaa timir caadiya ama aan weli la soo goynin timir caadiya laga sii bixinayaa laakiin maxaa lagu ogaanayaa inay nisaabka gaartay in kale waa bilkharsi waa bitaqdiir waa la qadaraya marka cinabku zaka laga rabaa waana ku waajib zakada laakiin zabiibaa la bixinaya culammada qaar waxay leeyihiin saan sheegnaba cinabaa la bixinaya laakiin maxaa sabaaba sida xadiidka tusinaayo waa in zabiib la bixiyo wa amaa wuxuu yidhi wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiiha sharaa'idka ama shuruuda ee zakadu ku waajibaysa fiiha ay fi himaar arbacatu ashyaa waa afar shar afar shay buu yidhi alislaamu walxuriyatu walmilku taam walnisaab afartaas ayay zakadu kula waajibaysaa mirahaasi wa amaa curuudu tijaara fatajibu zakaatu fiiha bisharaa'id almadkuurati fi lathmaan curuudu tijaara curuud waa bandhig atijaarana waa ganacsi bimacnaa waa hantida loo soo bandhigo ganacsi iyo tijaaro oo aan lacag ahayn lacag waan soo marno aldahab walfida iyo wamaa yaquumu maqaamahumaa way soo maan lacagtii hadda curudu tijaara waa ganacsi lacagtii baa ku jirta laakiin lacag maaha waa sida baabuurta la iibinayo oo laga ganacsanayo guryaha laga ganacsanayo dhulalka laga ganacsanayo dukaanada laga ganacsanayo ee raashinka kala duwan uu yaallay waxyaabaha kala duwan kuwa dharka lagu gadayo kuwa elektarooniga waxyaabahaasoo dhan maxaa ku jira lacagaa ku jirta lacag xoog lahaa ku jirta tijaare iyo ganacsiyayna u furan tahay oo waa laga tijaaraysanaya zake ma lagu leeyahay waxyaabahaasi mase zake laguma lahan khilaaf weynaa ka jira jumhuurulculamaa waxay qabaan in zakadu ay ku waajibayso waxyaabahaasoo dhan wax alla wixii tijaare iyo ganacsi loogu talagalay tijaare iyo ganacsi wax loogu talagalay waxaa ku baxaya waxaan ganacsi loogu talagelin guri aad leedahood yani aada u gadatay inaad degto ama aad ku intifaacdo ama adiga aada lahaato tijaaro miya kaas zake laguma laha baabuur aada iibsatay oo si shaksiga aada u gadatay gaarigaasi aada iibsatay ee sida shaksiga aada u iibsatay uguma talagelin ganacsi iyo tijaara zake miyaa lagu leeyaha gaarigaasi laysa cala almuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqa faraska booskiisa maxaa taagan hadda baabuurkaa taagan dhulalka la iibsanaayo ee loo iibsanaya lahaanshaha waa sidaas oo kale gurigii aad adiga leedahay ee aad markaad dhisato kadib ugu tala gashay ijaar maaha inaad siday iibsanayso laakiin waxaad ugu tala gashay inaad ijaarato lacagta ijaarkana aad qaadato tijaaro miyaa gurigaa loo dhisay tijaaro maaha gurigaa sake lagama rabo gurigaasi guri zake laga raba maaha wuxuu la mid yahay baabuur aad iibsatay ood u iibsatay inaad ku shaqaysato oo aad kiraysato waxa laga hadlaayo waa waxyaabaha aan lacagta ahayn laakiin lacagta loo geliyo si looga ganacsado curudu tijaara loo yaqaana noocay doonaan ha noqdaan jumhuurulculamaa waxay leeyihin zakadu waa ku waajib waxayna yidhaahdeen lacagtii zakada laga qaadi lahaa ayaa halkan ku jirta waxay yidhaahdeen dadka aqniyada ah ee hantiilayaasha hantidoodii kaash ahaan maba u haystaan ee waxay geliyeen tijaaradaanay geliyeen haddii la yidhaahdo bay yidhahdeen dadkaasi zake lagama rabo fuqarada iyo masaakiinta wax badan heli maayaan maxaa yeele wax qof kaash haysta uu sanad ku soo wareegaya waa yar tahay in la helo dadka ganacsiay wada geliyeen hantidoodii waa in marka waxay yidhahan ganacsiga lacagta laga qaado oo zakadii laga bixiyo halkaasay istaageen jumhuur ulculamaa saxaabada qaybo ka mid ahaa ku jiray cabdulahi bn cabdullahi bni camr bn caasa ka mid a radia allaahu can culamo badanaa qabta bacdu ahli lcilmi waxay yidhaahdeen laa zakaata fii curuudi tijaara wax zaka ah oo lagu leeyahay fii curuudi tijaara ma jiraan waxay yidhahdeen waxa lacagta waxa zakada lagu leeyahay waa alamaan alamaan waa soo marnay intaasaa zakada lagu leeyahay sharciguna taasuu zakada ku waajibiyey laakiin dhar iyo baabuur iyo electroni sharci ma sheegin bay yidhahdeen zakana kuma waajibin in la yidhahdo zaka laga qaadayaana waxay yidhahdeen waa qofkii muslimka ah oo xaqiisa la qaadayo biqayri xaqina lagu qaadanayo dariiqaan xaq ahayn lagu bixinayo maxaa yeele waxay yidhahdeen qofka muslimka ah hantidiisu waa macsuum asal ahaan soo sidaa maaha hantidiisa ma bannaana in la qaato ilaa bixaqin waxay yidhahen marka xaqa ku qaadanaysa waa maxay arrintan waxay yidhaahdeen aad tidhaahdeen masaakiinta iyo fuqarada wax heli maayaan masaakiinta iyo fuqarada inta ilaahay u qadaraa la siinaa bay yidhahdeen inta ilaahay uusan siinna awalaysan waxba ku lahayn hadday waayeen oo ilaahay subxaana wa tacala iyo rasuulkiisa aysan ugu waajibinin halkaasi waxay yidhahdeen inta ilaahay ku waajibiyaa ku filan oo laga siinaya masaladaas marka masalo khilaafkeedu uu ballaaran yahay waa bacdulculamaa waxay soo rareen ijmaac calى wujuubi الzaka fi curuudi tijaara waa ijmac bay yidhahdeen culammada ijmaaca soo raray waxaa ka mid ah alimaam اlbagawi raximah اllah fi sharxi sunna waxaa ka mida ibn اlmundir raximah اllah laakiin ijmacaasi ma ahan ijmac saxiixa waa makhruum ijmac ma jiro masaladuna waa khilaafiya bayna اlculamaa ibnu xasm raximah اllah aaduu arrintan ugu dheeraaday inuu radiyey jumhuur اlculamaa oo masaladan ku radiyu leeyahay zake laguma lahan fii curuudi tijaara waxaa ku waafaqay alimaamu shawkani raximah اllah alimaam sidiiq xasan khan alalbani wa jamaaca min alculamaa waxay qabaan laa wujuuba waxay yidhahdeen laa zakaata fi curuudi tijaara curuudi tijaara wax zakaa laguma lahan laakiin xagga ixtiyaadka markii la fiiriyo alixtiyaad waa maxay dhowrsiga markii la fiiriyo maxaa habboon qofkii hanti haysta inuu ka bixiyo hantidiisa inuu iska bixiyo habboon maadaama arrintaani ay tahay arrin khilaafkeedu ballaaran yahay culamada qaarna ay leeyihin waa waajib weliba jumhuurtu ay qabaan inay waajib tahay wa amaa curuudu tijaarati fatajibu zakaatu fiiha zakadu waa waajib u yidhi bisharaa'id almadkuurati shuruudihii la sheegay fi lamaani lacagaha lagu sheegay maxaa yeele ayadoo haddee lacagtii booskeedii taagan tahay markii la leeyahay zakaa ku waajiba waa atmaantii ayay la macno tahay ama ay la mid tahay والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين